بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار maanta oo taariikhdu ay tahay shan iyo tobanka bisha shawaal ee soonfur sanadka kun afar boqol afar iyo afartan waafaqsanna shanta may sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka intaa kadib waxaan bilaabaynaa maanta haddii aan la yidhaahdo tacliiqaad yar oon saarayno risaalada nawaaqid lislaam la yidhaahdo oo sheekh moxamed ibn cabdilwahaab uu leeyahay annagoo ka faa'iidaysanayna haddii aan la yidhaahdo shuruuxdii ay saareen culamada ahlu sunnadu jecelna inaanan ku dheeraan sababtoo kitaabku waa kitaab iska yar makhduudadiisu waa hal safxo waxaa dhici karta haddii caadi loo qoro inaanu laba safxa ka badanin marka saddex dersi ilaa afar dersi inuu noqdo ayaan jecela haddii aan la yidhaahdo nawaaqid waxaa laga wadaa horta wax waxburiyaa la yidhaahdaa waa jamac moogtah nawaaqid waa jamac jamcu naaqid waa waa wax waxburiya wax guntanaay oo la furfuro waa sidaa darteed fuqahadu waxay yidhahdaan nawaaqid ulwudu ay yidhaahdaan macnaha waa axdaas burinaayo weesadii marka qofkii shahaataynka la yimaada ama muslimnimada ku dhashaba islaamkii waa u guntan yahay qofkaas waa sugnaaday laakiin waxaa dhici karta inuu la yimaado oo ay ka soo fulaan wax islaamkii asalkiisi burinaya marka qaarkoodna waxaa qofka ka soo fulaya ma aha wax burinaya asalka islaamkiisa ee waa wax nuqsaaminaya hadda wax laga hadlaayo laakiin ou kitaabkaanu ka hadlayo waa maxay waa wax islaamnimadii burinaya marka islaamka waata culamadu ay ku fasireen alistislaamu lahu biاltawxiid walinqiyaadu lahu biاlطaaca waalkhuluusu min ashirk marka islaamkii waa alla rasuulkeenna sal ll slam la soo diray oo jinni iyo insiba looga raali noqday inay diin ka dhigtaan oo diin kaloo alla uu aqbalaya aanu jirin waxay ku fasireen culammadii in alle loo hoggaansamo oo tawxiidkii loogu hoggaansamo marka waa hoggaansan dhammaystiran marka haddii duulal kale loo hoggaansamo islaam ma noqonayo haddii alle iyo duulal kale laisku darana islaam ma noqonayo walinqiyaadu lahu bitaaca in alle loo hoggaansamo taaco loogu hoggaansamo oo alla la ateeco lana ateeco kuwa alla uu faray in la ateeco sida rasuulkeenna sala alla alay slama waalkhuluusu min ashirk marka waa shirkigiina waa in saafi laga yahay oo qofku taaquudkii uu ku gaaloobo waa shirkigii in beri laga noqdo mushrikiintiina beri laga noqdo laakiin arrinkaas waa inuu mid saxan uu yahay oo si toosan loo sameeyo waxaa soo gelayaa in shirkiga laga saafi noqdo inuu qofku ka nabad galo wixii islaamka burinayo oo qofkii ku dhaco wax islaamka buriya oo markaa lagu xukumo wixii ka dhalanaya taas dee markaa muslim noqon maayo marka iimaankiina waa loo baahan yahay iimaanku wixii ka soo horjeeda inuu gaaloobana waa loo baahan yahay oo alla wuxuu yidhi walaqad bacatnaa fii kulli ummatin rasuulan an icbudu allaha waijtanibu taaquut ummad kasta rasuulan ka soo saarnay maxaa lala soo saaray rasuulkaas alla caabuda taaquudkiina ka fogaada rasuulkuna wuxuu yidhi sala alla alay slam man qaala laa ilaaha illa allah wa kafara bimaa yucbadu min duuni illah xaruma maaluhu wa damuhu wa xisaabuhu cala allah qofkii laa ilaaha ila allahu yidhaahda kuna gaalooba waxa alla sukadiis la caabudo qofka xoolihiisa iyo dhiiggiisuba waa xaaraan allaana xisaabinaayo niman munaafiqiina oo markii horeba uurka gaalka ahaa yaa gaalnimo caddeystay oo lagu xukumay inay gaalnimo ku dhaceen sababtoo ah rasuulkii ku jeesjeeseen sala allahu alay slam alla iyo aayaadkiisi iyo rasuulkiisii ku jeesjeeseen markaas alla wuxuu yidhi laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum ha cudur daaranina waad gaalowdeen markii iimaan daahira aada lahaydeen kadib aayaddii aali cimraan alla wuxuu yidhi kayfa yahdi allaahu qowman kafaruu bacda iimaanihim see alla u hanuuninaya qolo gaaloobay markay iimaan ku sugnaayeen kadib wa shahiduu ana rasuula xaqun marka ay qirsanaayeen kadib in rasuulku sal slam xaq uu yahay wa ja'ahum albayinaat xujooyna cadna ay u yimaadeen marka in dadku ay ku dhici karaan gaalnimo markay mu'miniin ahaayeen kadib ee aayaddaasu ay sheegaysaa aayad kale alla wuxuu yidhi ina aladiina kafaruu bacda iimaanihim kuwa gaaloobay markay mu'miniin ahaayeen kadib uma isdaaduu kufran lan tuqbala towbatuhum kadibna gaalnimo kororsaday oo sii siyaadsaday towbadooda lama aqbalo ulaa'ika hum addaalluun waxaa ka dambaysa ina aladiina kafaruu wamaatuu wahum kufaarun falan yuqbala min axadin milu lardi dahaba walow iftadaa bihi ulaa'ika lahum cadaabun aliim wamaa lahum min naasiriin kuwa gaaloobay oo ayagoo gaalaa dhintay laga aqbali maayo haddii ay la yimaadaan dhulka muggiis oo dahab ah iyagoo isku furanaayo waxba u tari mayso kuwa munaafiqiina yaa suurad tooba lagu sheegay oo haddee munaafiqnimadooda ay qarsooneedo laakiin alla uu ka ogaa laakiin gaalnimadooda goormay muuqatay oo markii hadalkii gaalnimada ku dhawaaqeen yaxlifuuna billahi maa qaaluu walaqad qaaluu kalimat alkufr kelimadii gaalnimaday ku dhawaaqeen wa kafaruu bacda islaamihim markii islaam loo xukumay ay haysteen kadibna way gaaloobeen oo gaalnimo islaamkii kadiba ayay ku dhaceen aayad kale alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu man yartadda minkum can diinihi fasawfa yaأti illaahu biqowmin yuxibuhum yuxibuunahu adilatin cala almu'miniina acizatin cala alkaafiriin dadka mu'miniinta ahow qofkii adinka idinka mida ee diinkiisa ka noqda riddadu waa maxay marka waa qofkii markuu islaam ahaa kadib gaalnimo uu ku dhaco waay uu la yimaado alla marka wuxuu keensanayaa qole uu jecel yahay ayaguna asaga jecel marka sida qofka islaamnimadiisu ay sugnaatay loo difaacaye oo lalahaa islaamnimadii yaqiinta ku sugnayd shaki kuma suusho yaa haddana qofkii muslimka ahaa waxaa loo baqaa inuu gaalnimo ku dhaco sidaa darteed waxaa waajiba nasiixadiina ka mid a in loo caddeeyo waxa gaalnimada keeni kara ee diinka maaragtay inuu qofku ka baxo keenaaya nasiixadii ka mid tahay iyo in khayrkii lagula jecel yahay maaha guluwi iyo talax tag maaha iyo tashadud in lagu sheego waxa sabab u noqonaya inaad aakhira naar ku waarto oo lagaaga digo waa jacayl lagu jecel yahay iyo nasiixo lagu nasiixaynayo shiikhuna kitaabka wuxuu u alifay waa sidaa maahane in coqdad laga qaada maaha oo la yidhaahdo maxaa nawaaqid lislaam u sheeg sheegaysaan sidii loo radinayey kuwa dulmiga wax ku gaalnimo xukmiya oo baatilkooda loo caddaynayey yaa haddana dadkii muslimiinta ahaa waxay xaq kugu leeyihiin inaad u caddayso meelaha khatartu uga imaan karto oo iimaankoodii iyo islaamkoodii ay ku weyn karaan nabiyullaahi ibraahim yaa alla baryaaya wuxuu leeyahay rabbi ijcal haada albalada aamina ilaahow beledkan makaad waxaad ka dhigtaa mid aamina wajnubnii wa baniya an nacbud alasnaam ilaahow anigay awlaaddaydaba ka fogee inaan asnaam caabudno asnaamta marka maxay sameeyaan rabbi inahunna adlalna kathiira min annaas rabbiyow waxay sabab u noqdeen inay dad badan wajnubni igana fogee aniga iyo wabaniya ilmahayga ama kuwii markaa jooga ha noqdaan ama kuwa gadaaldama ka imaan doonaan ha aadaane an nacbud alasnaam inaan asnaam caabudno oo dhinac naga mari marka ambiyada allaa xifdiyey oo ilaaliyey laakiin haddana ducadaas wax badan waa loo aqbalay laakiin awlaaddiisii iyo maaragtay durriyaddii ka dambaysa isagoo gadaaldama ka timid qaar badan baan maaragtay shirkigii laga ilaalin oo ku dhacay marka asnaamtu maxay sabab u noqdeen inay maaragtay dadkii lumaan ibraahim ataymi waatii laga wariyey inuu yidhi man ya'manu albalaa'a bacda qowli ibraahim wajnubnii wa baniya an nacbud alasnaam sida ibnu jariir iyo ibnu abi xaatim ay wariyeen yaa belo ka aamina hadalkaa ibraahim kadib marba haddii nabiyullahi ibraahim uu sidaa leeyahay ma annaga aamin ah marka sufya- sufyaan ibnu cuyeynan waxaa laga wariyey inuu yidhi wuxuu u duceeyey dadkii maka joogay kuwaasaa si gaara marka ilaahay isaga ducadiisa u aqbalay marka waa kuwa ismaaciil dhalay yuu leeyahay oo markuu dejiyey maaragtay beytkii iyo mako yuu iyaga u duceeyey ee dhulkao dhan uma wada ducayn marka saa darteed wuxuu qabaa ibnu cuyeyna in maaragtay wiilkiisa isxaaq ahaa awlaaddiis iyo awlaaddii kale maaragtay ibraahim u dhalay waxay sii dhaleen inaan hadda laga hadlayn culimmadu marka waxyaabahan diinka looga baxo weligood way caddayn jireen sida nusuustu uga hadasha oo isxaaq ibnu raahuuya yaa waxaa laga wariyey inuu yidhi ajmaca alculamaa'u ana man saba allaha caza wajalla aw saba rasuula allahi sala alla ly slama aw dafaca shayan anzalahu allah aw qatla nabiyan min anbiyaai illah wa huwa maca dalika muqirun bima anzala allah annahu kaafir culammadu waxay isku waafaqsan yihiin in qofkii alla caaya ama rasuulka caaya sala alla alay slama ama iska dafira wax alla uu soo dejiyey oo iska diida ama dila nebi ambiyadii alle ka mida haba yidhaahdo wixii alla soo dejiyey waan rumaysanahay qofkaasi waa gaal buu yidhi culimmaduna isku waafaqsantahay taas marka asalku waa maxay in qof muslimiinta ka mid ah gaalnimo lagu xukminin haba qaldamo oo qalad ha ku dhaco ilaa xujadii looga oogo oo dariiqii u caddaado qofka islaamnimadiisu ay si lahubo ku sugnaato oo yaqiin ku sugnaato shaki uga bixi mayso waxaa islaamnimadii uu ka baxayaa marka xujada lagu oogo shubhadina laga zuuliyo sida sheekh islam ibn taymiya uu leeyahay ibn cabdilbarna wuxuu leeyahay asalkii qofku uu ku taagnaa ka zuuli maayo ilaa yaqiin kiiyoo kalaa la hela moogi yaqiintana shaki loogama tago ibn cabdilbar wuxuu leeyahay waxaa waajiba inaan gaalnimo lagu xukminin ilaa qof laysku waafaqay inuu gaal yahay moogi ama gaalnimadiisa daliil aan wax lagu celiye lahayn uu ku soo arooray moogi oo kitaabkii sunnada ah wixii laga shakisan yahay marka inay ridda yihiin qofkii lagu xukmi maayo sida ibnu nujaym uu leeyahay sababta islaamkii sugnaa shaki ku zuuli maayo waxaa arrintaa kutusinaya xadiidkii usaama ibnu zayd oo rasuulku sal ly slam kooxa carabta ka mid a reer juhayna inuu u diray markaasaan maara dagaal kula waabaraysanay buu yidhi waan ka adkaan anigay nin ansaara yaa nin ayay ka mid a ka daba tagnay buu leeyahay waana nin muslimiinta aada u leynayay markii aan maaragtay hubkii la soo dul istaagnay yo wuxuu ku dhawaaqay laa ilaha illa allah ansaarigii faruhu ka qaaday aniguna warankaygii baan ku dhuftay ilaa aan ka dilay markaan nimid magaaladii yaa arrinkii uu rasuulka sal slam soo gaaray markaasuu wuxuu u yidhi usaamow aqataltahu bacdamaa qaala laa ilaha illa allah oo markuu laa ilaha illa lahu yidhi kadib miyaad dishay markaasa waxaan ku yidhi inamaa kaana mutacawida rasuulka allow ninkaani nin maaragtay dilka iska ilaalinaayo ahaa yaan lagu dilin buu islahaa moogiye towxiidkan uu ku dhawaaqay daacad kama ahayn markaasuu wuxuu yidhi qataltahu bacdamaa qaala laa ilaha illa allah waxaad dishay markuu laa ilaha illa lahu kadib yidhi famaa zaala yukariruhaa calaya kama zuulin rasuulka sal ly slam inugu soo celcelinaayo xataa tamanaytu anii lam akun aslamtu qabla xataa tamanaytu anii lam akun aslamtu qabla dalika alyowm ilaa aan ka jeclaystay inaan maalinka ka hor soo islaaminba macnaha dembiga su uga cabsanaayo taas bukhaari muslim baa wariyey riwaayada muslimna waxay ahayd markii aan ninka gaarnay buu leeyahay uu laa ilaha illa hu yidhi yaan anugu waran ku dhuftay buu ku leeyahy markaasaa xoogaa qalbigayga wax galeen markaasaan rasuulka sal ly slam warkii soo gaarsiiyey markaasuu wuxuu u yidhi intuu laa ilaaha illa hu yidhi miyaa dishay markaasuu maxaa yidhi rasuulka allow hubkuu ka cabsanaayo bes in la diluu ka cabsanaayo markaasuu wuxuu yidhi rasuulku sala allahu alay slam afalaa shaqaqta can qalbihi xataa taclama aqaalaha am laa maxaad qalbigiisa u jeexi weysay si aad isaga hubiso inuu si saxa ugu dhawaaqay in kale famaa zaala yukariruhaa calaya xataa tamanaytu anii aslamtu yowmaidin kama zuulin inuu igu soo celcelinaayo arrinkii ilaa aan ka jeclaysay inaan maalinkaas uun soo islaamo marka qofkii islaamnima u sugnaato in maaragtay wax shaki shakiya iyo shubah shubahiyo lagu gaalnimo xukmiya maaha waa in wixii islaamka burinayay ay noqdaan wax la hubo markii marka wax la hubsado ay noqdaan markaasaa marka aragtidu isbedelaysaa markaas marka qofkii gaalnima ku xukmintii inuu ku xadgudbo ha iska ilaaliyo haddii shaki u yimaado ha iska dhaafo gaalaysiintii culammadu waxay kala qaadaan in ficilka laga hadlayo wax qofku uu sameeyey oo la yidhaah waxaan waa gaalnimo qofkii sameeyeyna la yidhaahdo waa gaaloobay ama qofkii ku hadlay waa laba masalo oo kala baxsan sababtoo ah gaalnimo ku xukmintu waxay leedahay shuruud bay leedahay iyo mawaanic oo hadalkan iyo ficilkan ama waxaan uu ka tegay qofkaani inay gaalnimo yihiin waa in kitaabkii sunnadii ku tusinayaan waa shardiga koowaad shardiga labaadna waa maxay in waxaan lagu gaaloobaayo qofkan uu sameeyey ama uu ku hadlay waa in qofka haddana ay xujadii gaartay waa shardigii saddexaad kan afaraadna waa maxay wax gaalnimo in lagu xukmiyo diidaya waa inay meesha ka maqan yihiin wax gaalnimo in lagu xukmiyo diidaaya waa inaanay maaragtay meesha oolin waa in la waayo marka nawaaqidan marka mid mid loo sheego ma aha inuu qofku iskala boodo oo uu maaragtay yidhaahdo qofka naaqid uu ku dhacay uu dadka iska xukmiya maaha marka masalada marka si guud looga hadlaayana waa mas'alo marka lagu dabaqaayo dadna waa masalo kale oo sida aan sheegnay waxay u baahan tahay in shuruuddii ay meesha taallo oo hadda qofkii qasadba haddaan wix u samaynin ama maaragtay uu mukrah yahay oo la qasbay iyo wixii lamid ah kuma xukmin kartid maaragtay gaalnimadii kuma xukmin kartid marka waa in shuruuddina ay meesha dhammaystiran tahay wax maanicah oo diidayana aanay meeshii oolin xudayfa ibnulyamaan wuxuu yidhi kaana asxaabu rasuuli illahi sala ll ly slama yas'aluunahu can alkhayri wa kuntu as'aluhu can ishari makhaafata an yudrikanii saxaabadii rasuulka sal ll ly slam waxay ahaayeen kuwo khayrka iyo wax wanaagsan uun rasuulka weydiiyey sal ll ly slam wa kuntu as'aluhu can ishari anna waxaan weydiin jiray waxyaabaha maaragtay dhibka iyo mashaakilka ah oo qofku uu ka baqaayo makhaafata an yudrikanii maxaan marka sidaa u yeelayaa in maaragtay shartaas ay haleesho oo aan mustaqbalka maaragtay ku dhaco caraftu shara laa lishari laakin litawaqiihi waman laa yacrif ishara min annaasi yaqac fiih saasuu maaragtay ninkii gabayga tiriyana uu yiri sharti baan bartay buu leeyahay maaha inaan shar maaragtay ku camal fala kama wado laakiin inaan iska ilaaliyo yaan u bartay buu leeyahay qofkii aan sharta garanayna waa uu ku dhacaa sharti waxay kaloo dhihi jireen kayfa yattaqii man laa yadri maa yattaqi suu isu ilaaliyaa qof aan garanaynba wuxuu iska ilaalinayo marka wixii wixii shirki iyo kufri keenayey inaad barato waad u baahan tahay si aakhiradaadu ay kugu badbaado dadkiina aad maaragta u baraarujiso culimmaduna kutubtooda fiqiga baab ay uga hadlaan baad ku arkaysaa riddada qaar badan oo ka midu kutubta caqiidaduna qaar badan baa lagu sheegay arrimahaas marka sheikha maxamed cabdilwahaaba wax dadku ay u baahan yihiin yuu badanaa maarata wax ka qori jiray weliba nawaaqidan hadda iyo waxyaabahan maarata islaamka looga baxo ee uu hadda ku soo koobay tobankan oo hadda kuwii ugu darnaa ah wixii o dhan ma wada sheegi kare qaarkood baa afar boqol oo maarata naaqid gaarsiiyey kitaab weyn buu ka qora maarata ibnu xajar alhaytami oo uu ku magacaabay aliclaam biqawaatici alislaam qawaatic marka waa nawaaqidiyo iyo la macnata wax islaamka goynaayo burburinayay yaa dadka la ogeyseynayaa buu leeyahay waa kitaab weyn marka waxyaabaha maaragtay qofka diinkiisa buriya culamada qaarkood waxay ku soo aruuriyaan dhowr masalo waxay leeyihiin wixii qalbiga ku tacalluqa oo waxay leeyihiin waxaa maaragtay kow ka ah wax diinkii burinaya oo ah wax qalbiga ku tacalluqa sida ictiqaad baatila inuu ictiqaadiyo oo kale ama uu diinkii ka shakiyey wax la mid ah kan labaadna waa maxay waa wax maaragtay diinkii qofki uu ku burburaayo oo hadalna ah sida allawa la caayo diinkoo la caayo diinkoo lagu jeesjeeso iyo wax la mid ah wax marka qofka diinkiisa uu ku buraa jira iyaduna tan saddexaad oo ku saabsan ficil la samaynaayo waa qofku inuu u sujuudo waxaan alla ahayn ama uu wax u gowraco weliba sheekh maxamed cabdilwahaab masaa-ishii dadkii wakhtigiisa joogay ee maaragtay xagga tawxiidka jahli fara badan uga sugnaa dhibaatadii haysatay yuu si gaara xoogga u saaray markii qof mucayana lagu xukminaayo inuu gaaloobayna waxaa arrinkaas iskale dadka ahlucilmiga ah dadka juhaasha ah inay ka hadlaan maa waxaas sheekh ibnu cuthaymiin isagoo ka hadlaaya si duuduuba waxa maaragtay qofku uu diinka uga baxo wuxuu leeyahay waxay ku soo ururaayaan ama inkiraad uu xaqi inkiraayo ama isla weyni uu iskala weyn yahay xaqi wuxuu inkiraayaa wax alle iyo rasuul ay sheegeen waa khabarkii alle iyo khabarka rasuulka yuu beeninayaa ama wuxuu inkiraayaa xukm axkaamta shareecada ee muuqatay ka mid ah ee muslimiintu isku waafaqsanaayeen oo lagu ijmaacsanaa ama wuu isweynaysiinayaa wuxuu waa qirsanaya buu leeyahy laakiinse alla caabudi maayo shiikhu marka arrinta taariku salaadku meeshaa soo geliyey waa sida uu aaminsan yahay shiikhu oo qof isla weyn buu maaragtay uu ka dhigay wuxuuna marka u exaaleeyey qofkii saa'ilka ahaa inuu hadalladii fuqaado ay sheegeen oo baabka axkaamul murtad uu noqdo mar kalena wuxuu yidhi nawaaqid ulislaam si guud baa loo weydiiyey markaasuu wuxuu yidhi micnaheedu guud waa maxay waa wax allo wixii ridda maaragtay keena waxay noqonayan wax islaamkii jabiyay noqonayaan marka waa wax kasta oo lagu hadlo ama la sameeyo ama caqiido uu qofku ku noqonayo murtad waxaas waxay noqonayaan wax islaamkii jabiya bay noqonayaan lamana soo koobaya buu leeyahay toban iyo labaatan iyo wax ka badan lagu soo koobi maayo laakiin wixii riddo keena waa naaqid waa wax islaamkii jabinaya nawaaqiddii soo gelaya wixii ay waajib ku ahayd inuu rumeeyo yuu iska jaxdiyo oo u dafiray oo alla ma jira buu leeyahay malaa'igu ma jirta buu leeyahay malaa'ig ma rumaysni rusushii ma rumaysni kutubtii alla soo dejiyey ma rumaysni maalinkii yomul aakhirkaah ma rumaysni buu leeyahay qadarkii ma rumaysni buu leeyahay qofkaasi qofkaasi naaqid buu la yimid wax islaamka jebiye buu la yimid salaaddu waajib maaha buu leeyahay zakadu waajib maaha buu leeyahay soonku waajib maaha uu leeyahay xajku waajib maaha uu leeyahay ama wuxuu leeyahay zinadu xaaraan maaha khamradu xaaraan maaha iyo wix lamid ah qofkaasi wuxuu la yimid wax islaamkii buriye buu la yimid waxaa islaamkii wixii jebinaya ka mid a in alle iyo aayaadkiisii iyo rasuulkiisi lagu jeesjeeso sida aayadda hore aan usoo akhrinay laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum lagu yidhi kuwa munaafiqiinta ah marka culamadu waxay sheegaan gaalnimadii caadiga ahayd oo kufaartii asalka ahayd gaalnimadoodu waa intee nooc bay leeyihin ille waxna waa qof muslin ahaayoo gaalnimo ku dhacaya oo marka waa naaqid baa laleeyahay waxna waa gaaladii maaragtay caadiga ahayd gaalada marka caadiga ahayd waxyaabahay maaragtay gaalnimada ku muteen maxay tahay waxbay beeninayaan xaqi bay beeninayaan markuu u yimid kadib waman adlamu miman iftaraa cala allahi kadiban oo kadaba bilxaqi lama jaa'ahu alaysa fii jahannama matlun lilkaafiriin waa takdiib baa la yidhaha marka waa gaalnimo oo maaragtay beenayn ku salaysan midna waa isla weyni iyo diidmo wixii waa rumaysan uu leeyahay laakiin macnaha xaqa uma hoggaansani buu leeyahay ibliis oo kale markii aadam u sujuud la yidhi waa iska diida soo maaha fasajaduu ilaa ibliis malaa'igtu way sujuudday fasajaduu ilaa ibliis abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin waid qulna lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliis abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin muxuu marka gaal ku noqday waa isla weynidii iyo diidmadii nooc saddexaadaa jira oo maaragtay gaalnimo oo shaki uu sabab u yahay malamalay wax dhan ka tahay isaga maa adunna an tabiida haadihi abada kiisaas yirioo kale waay yani adduunkan inuu baaba'ayo uma heystaba beerteed weligeed waa jiraysaa buu leeyahay wamaa adunnu saacata qaa'imatan in maaragtay qiyaamadu dhici doontana ma umalaynaayo buu leeyahay suuratulkahfi ninka looga sheekeeyey kufka kufri icraad mid la yidhaha jira xaqi maba rabaanba dhegaysan maayaan rasuulka sal ll ly slama mana rumaynayaan mana beeninayaan qaar saasaa iska jira laakiin dad us rumaynba qofku waa waa mukadib waa iska yahay laakiin qaar waxaa jira dantay maaha leh waa kuwa alla u yidhi waladiina kafaruu camaa undiruu mucriduun kuwa gaalada ahi wixii loogu digay yay ka jeestaan eraad ka sameeyeen marka kufru icraad baa la yidhaha kaas yani wax ka maqanba ma jiraan iyada marka nawaaqiday ku imaan doonta hadii la yidhaha waa waa sharxi doonaa nooc shanaad baa maaragtay ay culimmadu sheegaan waa sida ibnu qayim uu sheegay kufru nifaaq baa jira waa qof gaalnimo qarsanaya dalika biannahum aamanuu uma kafaruu fatuwica calaa quluubihim fahum laa yafqahuuna kuwi la yidhi wa gaalnimada marka weyn waa taas kufri yaraa jira marka oon diinka looga bixin ay culamadu kufri nicma ay yidhaahdaan nifaaqa laftiis labuu qaybsamaa mid caqiida ah iyo maaragtay mid camala ayuu u qaybsamaa marka si guud baan u laqbaynaynaa nawaaqidii naaqidka koowaad waa ashirku fii cibaadat illahi waxdahu laa shariika lah waa in uu qofku cibaadada alle duulal kale la wadaajiyo oo cibaadada alle uu maaragtay meel kale u leexsho ashirku fii cibaadati illaahi waxdah alla caabudiddii la caabudaayey yuu duulal kale wax ka siinaaya laa shariika lah alla wuxuu yidhi in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa alla ma dhaafo in cibaadadiisa duul kale la wadaajiyo qofkuu doonana waa u dhaafaa alla wixii intaa ka hooseeya oo aan shirkiga gaarsiisnayn waa qofkuu doono aayad kale alla wuxuu yidhi inahu man yushrik billahi faqad xarama allahu caleyhi aljanna qofkii shirka la yimaada oo cibaadada alla duul kale la wadaajiya alla jannada waa uu ka xarimay wa ma'waahu naaru naar baana maaragtay hoygiisii ah wamaa lidaalimiina min ansaar kuwa daalimiinta ahuna wax u gargaarma haystaan wa minhu waxaa ka mid a shirkigaas addabxu ligayr illahi in alla duul aan ahayn wax loo gowraco kaman yadbaxu liljinni aw lilqabri sida kuwa jinniga wax u gowraco oo kale sharti jinniga inay ka badbaadaan bay rabaan markaas wax u gowracayaan ama qabri bay u gowracayaan ay weyneynayaan ay tacdiiminayaan waxna ka rabaan naaqidka labaad waa maxay man jacala baynahu wa bayna allahi wasaa'ita qofkii naftiisay alle u dhexaysiiya wasaa'it kuwa uu leeyahy wasiile ay yihiin waxbaan ku gaaraya uu leeyahy yadcuuhum iyaguu tuugaya wax weydiisanaya wa yas'aluhum shafaacata shafaaca ayuu maarata weydiisanaya wa yatawakal calayhim waa uu tala saaranaya kafara ijmaacan qofkii sidaa sameeya si maarata culamadu aysan isku khilaafsanayn yuu u gaaloobay naaqidka saddexaad waa maxay man lam yukafir almushrikiina aw shaka fii kufrihim aw saxaxa madhabahum kafara mushrikiintii asal ahaanba aan maarata islaan shaqo ku lahayn ama dad riddadooda ii sugnaatay yuu maarata ka shakinayaa inay maarata gaala yihiin yacni mushrikiintii matalan carbeed oo kale iyo wixii lamid ah iyo yuhuud iyo nasaare iyo yuu leeyahay maaragtay anigu gaalnimo ku xukmin maayo buu leeyahay aw shaka fii kufrihim ama wuxuu ku shakinayaaba inay gaala yihiin waa hadda maaragtay alla iyo rasuul baa sheegay inay gaala yihiin oo aysan islaamka shaqo ku lahayn markaasuu lee maya anigu gaalnimo ku xukmin maayo aw saxaxa madhabahum ama wax un madaahibtoodii ka mid a iyo waxyaabihii maaragtay beladahay baktiga ahay wateen wax ka mida buu leeyay waxaan waa saxsan yihiino waana wax de diinka looga baxayo gaalnimo aha kafara isaga qofkaas waa gaalooba isaguna naaqidka afraad waa maxay islaam ka buriya man ictiqada ana gayra hadyi nabiyi sala alla alay slam akmalu min hadyihi qofkii caqiideeya in hanuunkii rasuulka sal ly slama wax ka dhammaystiran ay jiraan yacni hadyigii rasulka sal ly slam hadyi aan ahayn oo ka dhammaystiran kii rasuulka sal ly slam inuu jiro yuu ictiqaadinayaa aw ana xukma gayrihi axsanu min xukmihi ama xukunkii rasuulka sal ly slama ka sugnaaday yuu wuxuu leey wax ka wanaagsan baa jira kaladiina yufadiluuna waa kuwa ka maaragtay sara marya xukma tawaaqiiti tawaaqiidda xukunkooda calaa xukmihi xukumka rasuulka sal ly slama fahuwa kaafirun qofkaas waa gaal alkhaamis marka naaqidka shanaad waa maxay man abqada shayan mima jaaa bihi rasuulu sala alla alay slam walow camila bihi kafara qofkii necbaysta wixii rasuulka sal ly slam uu la yimid wax ka mid a haba sameeyee waa gaaloobayaa buu leeyahy waa inaad jeclaato awaamirtii rasuulka sal ly slam iyo wixii la isfaray naaqidka lixaad waa maxay man istahza'a bishayin min diin illahi qofkii ku jeesjeesa wax diinka alle ka mid a aw hawaabihi ama hawaabka aakhira la heli doono ama midka adduunyaba aw ciqaabihi ama ciqaabka alleh yuu maaragtay ku jeesjeesaya kaafara asna diinku waa ka baxay wadaliilu marka maxaa daliil u ah waa qowluhu tacala alla qowlkiisu uu yidhi qul abillahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi'uuna kuwa munaafiqiinta ahaa saasaa lagu yidhi ma alle iyo aayaadkiisa iyo rasuulkiisa yaad ku jeesjeesayseen laa tactadiru waxbaha cudur daaranina baa la yidhi qad kafartum bacda iimaanikum iimaankiina kadib waad gaalowdeene asaabicu naaqidka toddobaad waa maxay asixru waa in sixir la sameeyo wa minhu sixirka waxaa ka mid ah alsarfu walcadfu in qofka wax la necbaysiiyo in qofka wax la necbaysiiyo oo nacayb dadka la dhex dhigo ama maarata jeclaysiin la keeno oo sabab loo noqdo faman facalahu qofkii sixir sameeya aw radiya bihi ama ka raali noqda yaanu asaguu samaynbe kafar waa gaaloobaa ilaa gaalnimada haddaad ka raali noqoto adiguna waad gaaloobaysaa waddaliilu qowluhu tacala waxaana daliil u ah arrintaas wamaa yucallimaani min axadin xataa yaquulaa inamaa naxnu fitnatun falaa takfur kuwii labadii malag ee lasoo dejiyey qofna maarata ma baraan sixirkii ilaa ay ku yidhahdaan anagu waxaana imtixaan dadka lagu imtixaanaaye falaa takfurniyo ha gaaloobin sixirkan aad samaynayso oad baranayso athaaminu tan sideedaad waa waxa islaamka buriyaha sideedaad waa maxay waa mudaaharatu lmushrikiina in nimankii gaalada ahaa mushrikiinta ahaa lala soo safto oo dagaalkii lagala qayb qaato wa mucaawanatum loona kaalmeeyo cala muslimiina muslimiinta iyadoo qofku marka uu maaragtay jecel yahay inay guulaystaan gaaladu oo islaamkii ka guulaystaan marka taasna ma sameeyo qof aan maaragtay gaal ahayn oo gaaladii soo raaci maayo isagoo maarata guushoodana maaragtay jecel oo islaamki inuu hoos maro raba qof saa samaynaya ma jiro ilaa inuu gaal yahay mooye waddaliilu qowluhu tacaala waxaana daliil u ah alla qowlkiisu uu yidhi waman yatawallahum minkum fa innahu minhum qofkii iyaga weli ka dhigta uu jecel yahay fa innahu minhum oo uu diin ahaan ugu kaalmaynaayo fa innahu minhum iyaguu ka mid yahay ayaguu la xugum yahay waxyiin buu ahaanayaa ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin kuwa gaalada lama hanuuniyo naaqidka sagaalaad ee islaamka buriya waa man ictaqada ana bacda annaasi yasachu alkhuruuj can shariicati muxamedin sala allahu aleyh wasalama kamaa wasica alkhadira alkhuruuj can shariicati muusa calayh الsalaam fahuwa kaafir waa qofkii rumeeya in dadka qaarkood ay u furan tahay inay shariicadii rasuulka sal slam ka baxaan sidii maaratay khadir uu shariicadii nebi muuse uga baxay oo kale dad saasoo kale oo ay bahasho u furan tahay dad saasoo kale ah oo arrinku u furan yahay oo oliyu ku sheegayaan iyo wax noocaas oo kale ah yaa jira qofkii yidhaahda fa huwa kaafirun qofkaas isaguna waa gaal alcaashiru naaqidka tobanaadna waa maxay alicraadu can diin illah diinka alluu ka jeesanaya marka asalki diinkaba dankama leh asalki diinka ee maarata islaamka lagu soo gelayay yuuba ka jeesanaya amase yani kufri buu ku jiray laakiin uu jaahil ka ahaa oo macduuruu ku ahaa kadib baa xujadii lagu oogay markaasuu xujadii maaragtay nacaya oo uu icraad ka samaynaya laa yatacalamu waxba maarata ka baran maayo islaamka danka ma laha walaa yacmalu bihi kuna camal fali maayo lakin taa micneheedu ma aha in qofka haddii maaragtay waxyaabihii tafaasiisha ah ee diinkiisa uu jaahil ka noqdo inuu mucrid la leeyahay ma aha sababtoo ah dadkii aan shareecada maaragtay baran karin oo awoodba u lahayn oo caamadii muslimiinta ka mid ah wixii kala dhigdhignaantoodii iyo tafsiilkoodii inay bartaan aa waajib ku ah lama laha marka waa inay wixii rasuulku sal ll slm uu la yimid ay si guud u rumeeyaan oo qofkii marka waajibaadkii iyo sunankii yuu ka tegey sidaa darteed waa mucrid lama dhihi karo maxaa daliil u ah marka waa alla qowlkiisii waman adlamu miman dukira biaayaati rabbihi uma acrada canha inaa min almujrimiina muntaqimuun yaa ka dulmi badan dadka maaragtay la xasuusiyey aayaadkii rabbi kadibna ka jeesti innaa min almujrimiina muntaqimuun annagu kuwa mujrimiinta ay gaalada waan ka aarsanaynaa alla u leeyahay shiikhuu marka wuxuu yidhi walaa farqa fii jamiici hadihi nawaaqidi waxyaabahan islaamka buriya farqi uma dhexeeya buu leeyahy dhammaantood bayn alhaazili waaljaaddi waalkhaa'ifi ila almukrah qof jees-jees ay ka tahay iyo qof ay dhab ka tahay iyo qof cabsiba ii geysay waxaan dhahaya laakiin waxaa maaragtay laga soo saaraya un laga soo reebaya ila almukrah qofkii la dirqiyo la qasbay oo inta la hadaday waa lagu dilaayo wax lamida layidhi saas maaragtay gaalnimada ugu dhawaaqay lakiin qalbigiisu oo islaamnimadii maaragtay ku sugan yahay wa kulluhaa marka nawaaqidaas islaamka burinaya ee aan ka soo hadalnay min acdami maa yakuunu khatara waa wax khatartooda ay aada u badanta wa aktari maa yakuunu wuquuca waana wax aada maaragtay u dhaca fayenbagii lilmuslimi qofka muslimka waxaa munaasab u ah an yaxdarahaa inuu ka digtoonaado wa yakhaafa minha calaa nafsihi inuu naftiisa uga baqo yaa munaasab u ah nacuudu billaahi waxaan alle ka magan gelaynaa min muujibaati ghadabih waxa maarata carada alla waajibiya oo keena wa aliimi ciqaabihi ciqaabkiisa daran wa sala allahu calaa muxamed marka haddii alla yidhaahdo sharax maaragtay iyo tacliiq muyasarana waan saaraynaa haddii alla yidhaahdo mid mid yaan u saari doonaa haddii alla yidhaah darsigeenni maanta intaasuu nooga egyahay wabillahi towfiiq